ka sokow dhibaatooyinka dhinaca amniga waxay samaysay muqdisho horumar dhinaca dib u dhiska dhismayaasha dhaadheer ee magaalada iyo dib u habeynta kuwii hore ay waxleeladu ka soo gaadhay dagaalada ayaa ka muuqda xaafadaha iyo jidadka dhinaca kalena waxaa fiday baaxadda magaalada iyadoo ay samaysmeen deegaano cusub oo haatan ka mid noqday degmooyinka sida degmada kaxda oo kale waryahayaga axmed xasan colaad ayaa ka waramaya deegaanada kale ee iyaguna sii fidaya
deegaanka garas baa leey waxa uu ka mid yahay deegaanada sida xoogga leh ee iminka loo degayo wuxuuna xuduud ahaan la wadaagaa degmooyinka daynile iyo kaxda oo ka tirsan gobolka banaadir deegaanka garas baa leey oo aan maanta booqday ayaa waxaan ku soo arkay warshado kala duwan isbitaallo iyo jaamacado wax lagu barto gudoomiyaha deegaanka garas baaleey cabdiraxmaan axmed cali oo v o e da u waramay ayaa waxa uu sheegay inuu deegaanku uu yahay mid howlo badan laga qabtay guudahaan deegaanka garas baaleey waa maxaa deegaanka hadda soo koraaye wuxuu leeyahay suuqyo badan wuxuu leeyahay cisbitaallo wuxuu leeyahay jaamacado wuxuu leeyahay muxuu ahaay goobo ganacsi hadda waxaan furnay waddooyin badan aan furnay waxaan kaloo maxaan sameynay muxuu dadka barakaacaasha aan u sameynay muxuu hadda registration aan u sameynay sidoo kale gudoomiyaha deegaanka garas baaleey cabdiraxmaan axmed cali waxaa kale oo uu sheegay inuu socdo qorsho deegaankaasi loogu aqoonsanayo inuu ka mid noqdo degmooyinka gobolka banaadir
isma noqon karaan inay degmo isku noqoto macquul baan meel kastana waxay soo martay muxuuna borsaasi soo martay garsbaalen waxay kumid tahay meelaha borsaas ka maraayo borsaas kaday ku jirtaa insha allah waa idin degmo gaar doontaa insha allah tacaala xagga bulshada ka waran deegaanka iyo xagga nabadgelyada walaa nabadgelyada waa boqol kiiba boqol bulshadana hadda waxay maraysaa more than thirty thousand ay maraysaa dadka bulshada degan hadda insha allah waan rajaynaynaa inay degmo noqdo haddii ilahay idmo
xagga maaragtay saldhigyadii degmo intii lagu yaqiin maxaa ka dhima walaa wax ka dhima ma jirto saldhigi way leedahay xarunta anagaaba joogno saldhigi booliskay leedahay hayadda nabsugda ka shaqaynayso isbitaaladii leedahay jaamacadii leedahay iskuulaadkay leedahay lh b leedahay suuqyadii leedahay wax ka dhiman ma jiraan waxaa ka dhima kaliya inuu accept wax kaloo ka dhiman ma jiro nabadoon cali xasan waxa uu ka mid yahay odayaasha ku nool deegaanka garas baalley wuxuuna ka hadlayaa ammaanka deegaankaasi isagoo sheegay in wax dhibaato ah xagga amniga ah aysan ka jirin deegaanka garas baalley amnigeedu waa boqol kiiba boqol wax halaysan lama arko deegaanka waa barwaaqaysan yahay ilahay baa mahad iskale degmo ahaan maxaa is leedahay deegaankaanu waa deegaan aad u ballaaranayo magaalada muqdisho miyuu kasoo baxsan yahay isleedahay mase magaaladiiba waa deegaankan wuxuu ka mid yahay magaalada muqdisho ayuu ka mid yahay ka degmo ahaanna degmooyinka hadda ictiraafka lahoo shaqeeyo oo la yaqaano qaar asaga ka yaryar oo inta asaga tansiilaad ama dhaqaala ama deegaan dad ahaan degan aan deganeyn waa jiraan qaar amniga siduu asaga uu yahay aan ahayn waa jiraan waxaanu ku rajaweynaa hadduu ilaah yidhaahdo haduu ilahna gaarsiy inay degmo kaleba ka go'ayso meesha baaxadeeda ay la egtahay marka waxaa leedahay dhul baaxad leh oo deegaan ahaan oo dadku aad u degan yihin waaya leedahay boqolkiiba boqol bishii taqriiban markay u yaraato meel boqol laba boqol saddex boqol oo guri laga dhisaayo gobolka banaadir oon garas baan leeyahayn ma jirto magaalada muqdisho ayaa iminka ka kooban toddoba iyo toban degmo oo hoos yimaada gobolka banaadir waxaana iminka socda qorsha lagu deegaamaynayo deegaankaasi garas baalley balse haddii deegaankaasi loo aqoonsado degmo ahaan ayaa ka dhigaya siddeed iyo toban degmo magaalada muqdisho in ay ka koobnaato axmed xasan colaad v o a muqdisho